ku saabsan
hadda aad umahadsan tahay aadi oo markabley haddii aan kaaga waramo diif waxaa lagu soo dilay laba nin nin odaygu yahay ninna nin dhalinyaraha uu yahay oo ragga tiro soddon iyo meelahaas ah iyo oday toddobaatan jir ah waxaan aasnay shalay maahana daraad ayaa ku aasnay gariley sagaashan kilomitir baan gaadiid ooga soo qaadnay ma dhicin dadkii meesha deganaa ama dilay inay aasaan ma aynan dhicin dadka sidaa hadda yeelayna ma dhihi karno waa dad un iska ardaalle ay ahaayeenoo hadda hayb ahaan waa qabiil baa laleeyahay oo waa qabiil ogaadeen ah oo maxamed subeer ajife ahaan waa sidaasay leeyihiin waayahaana micnaha daaq iyo wax sidaasa cawska iyo waxaasay ku dadagaalamahayeen kolley sidaasun baan u arkahayey dagaalkooda inuu ku saabsan yahay mid siyaasadeedoo hadda sii dheer inuu yahay uma aan malaynhayo meeshaas iyadaa labadaas waa duugnay islaan dhaawac aho meesha taalla waa naloo sheegay nin asaga seef aad garaabita u ah oo ay qaadeen odayaal ay qaadeen oo dhinaca diif loo qaaday waa la ii sheegahayey reerihii oo xabqan ah way soo gaareen oo gariley iyo daadfimbir iyo dhulkan ayay soo galeen oo waxaa weeyo iyagoo qaxa ma wataan nin guri wata ma jiro guryihii waa laga soo tegay gaadiidki gaadiidkii gaadiidkii wax wax soo rartay ma jiraan nin walbaba gaadiidkii geeluu ku soo raaciyey gurigii iyo sahaydii meeshiyaa looga soo tegay wax weelhoy wax ku karsadaan xitaa ma wataan gurgud ku filanna waa noqon weynay oo wax u diro oo dadkii asaga ahaa caawiyo dhibkaas isagaa wuu iskaga jiraa dad xoolahoodii isaga soo tegay oo saaka siday u dareereen la galay baa jiro oo ilmihii keli soo wato oo xoolihii iyo ilmihii raacay aanan dib ugu noqonin oo wixii uu haystay soo caynsaday marka dhibaatooyinkaas way iska jiraan dadka adiga xaqankiisana wuu isoo gaaray oo hadda way ila joogaan gudoomiye dadkan soo barakacay iyo waxyaabahaas waanu u geli doonaa laakiin waxaan rabaa inaad inoo faahfaahayso dadka dil ka geystay wararku qaar waxa ay sheegayaan inay yihiin ciidamo hubaysan oo kasoo duulay dhobley oo jubbaland hoostaga arrintaasi maxaad ka leedahay
taas taas been weeye taas been weeye been weeye middaa iyadaa been weeye agowadaa middaa iyadaa ciidan dhobley kasoo duulay oo ragga kusoo duulay ma jiro ma jiro waa been arrinkaas isaga ah laakiin waxaa jiro dad qabaa'il ah oo meesha jooga yaa qabiilnimo arrinka isaga ah u sameeyey oo la diriray dadkaas iyaga ah laayay marka waa qabiil baan dhihi karnaa laakiin ma ahan ma lihin hadda dhobley baa looga soo duulay ma lihin dadkan la laayay iyagu ma wax aano qabiil ah oo horay ay u geysteen ayaa jiro
aana qabiil oo aan ku ogeyn ma jirto dhowr dhacdo oo kale oo horay u dhacday baa jirtay oo intaba qabiilkan micnaha hadda la laayay horay oogu dhacday deegaanka ma ma deganaaneysaan guura wax unahay ahayd wax qabiil ku saabsan weeye wax siyaasadeed oo micnaha ciidamaha meeshaas kama dhicin waa tahay marka dad xoolo dhaqato ah oo soomaaliyeed oo deegaankaa jooga in inta loo yimaado la laayo qaarkoodna horay loogu sii sheego in deegaanka ay ka barakacaan arrintaasu idinku siday ila muuqataa
wallaahi haddaad taasaadi weydiiso kolley waxaan u arkahayaa haddii aan iswaraysanay maamulka meeshaas iyadaa ka jiro shalay waxaa tegay meesha iyadaa niman xildhibaano oo kasoo duulay meesha la yidhaahdo kismaayo ka yimid rag dhobley ka soo baxay oo ciidan ana way jireen dadkii shuftada ahaa oo hawshaas iyadaa way ka dambeeyaan oo qabiil ahaan bay isu abaabo len la yidhi in hawsha iyadaa kala dagaalamaan ulahaas iyadaa sida aan warbixinta aan ku helayno waa sidaas iyadaa laakiin hadee dadkiina inta ay xukumaan baaba iska yaroo waa in yaroo xudguudda agaheeda aan weeye waxa ay xukumaan oo maamulkaas hadda uu ka taliyo oo meel dheer ma sii aadi karo dadkiina qabiil ahaan weeye oon waxa hadda ay isu haystaan ee lama dhihi karo waxaan u aragna saabsan qabaa'il qabaa'il kaleeta macnaha uu nacayb u yara muujinayo intaasun baan u aragnaa aragtidanada annaga waa midaas waayo guddoomiye marka dadka la laayay waxaa ku matala maamulka jubbaland xubno sarsare oo xeel kala duwan ka hayo haddii ay xildhibaanna yihiin iyo haddii madax kale ay yihiin iyagu si gaar ama idinla soo hadleen oo dhacdada meeshaasi ka dhacday wax ka dhiidhina ma sameeyeen
wallaahi midaas iyadaa waxaan wada hadlaynay guddoomiyaha dobley waa ila hadlahayey xildhibaanada way ila hadlahayeen waa hadalkaas wuu igu badnaa laakiin wax ka qabadkooda ayaaba iska yar oo waxaa weeye inta ay xukumaan oy wax ka qaban karaan baaba iska yar oo maxaa yeelay dhulka baaxadda weyn oo diif agagaarkeeda toban kilomitr wixii xagga ka jira maba xukumi karaan marka dhulalka dagaalada ugu tirada badan ay ka dhacayaanna waa daafaha ka yara fog magaalada weye magaalada dhexdeeda ma aha waa yahay adiga ayaa hadda inoo xaqiijinayo in dadka dadkaasi matala aysan ahayn dad dhibka dadkooda loo geysta aan ka dhimrin karin amba aan waxba ka qaban karin haddana dhib baa dhacay waxaa kaloo kasii horreeyey sida wararku nagu soo gaarayeen in xoolo dad gobolka gado kasoo jeeda laga dhacay waxaa ka dambeeyey dilkan idinku maxaa idin qorshaysan oo arrintaasi idinkaga aadan inaad kaga gaashaamataan wallahi kolley hadda annaga dad col jecel ma nihin waxauna ku talinayna waxaa weeye soomaali col way ka soo daashay in nabadda un laga qayb qaato dadka hadda qaxayo oo dhinaca iyo meeshii nin walbaba haddii la diriro wuxuu u cararaa meesha dadkiisa uu jire dadkiisa meeshay jiraan usoo cararay wixii lagu tari karay iyo biyo wixii loo geyn karay inaan u geyno weelal ma wataana weelal iyo wax intaan u qaadno oo macnaha dadkaas wixii gurmad aan u samayn karna aan u samayno hadda ujeedka iyaga waa midkaas isaga ah laakiin dhiiladii xagga ka jirtay dhiiladeeda kale oo ka xoog badanna meesha hadda aan joogayba ka jirta oo qol ahaan iyo qabiil ahaan bay kuwana isu abaabuleen meeshaas iyada ah in ay wax foorxun iyo colaad haddii aynan rag aynan helin wax kasa oo ka hortaga xumaanta ka hortaga haddii aynan helin dadkaas si qabiilnimoa inay isugu baaba'ayaan sidaa iyadaha ii muuqato
waa yahay markaan si kale u eegno dhacdada waxaa loo geystay dad ka soo jeeda gobolka gado waxaana geystay dad ka soo jeeda gobolka jubbada hoose dhowaan isbeddel ayaa dhacay doorasho ayaa timid madaxweyne cusub ayaa yimid alkudhigiisu waxa uu ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah dhibkanna waa uu dhacay marka heshiiska madaxweynuhu sheegay iyo dhibaatadan maxaa isku soo beegay baad u malaynaysaa
wallahi hadda malihi wax siyaasadeed oo madaxweynaha cusub xaggiisa ka socda weeye hadda malihi mid maamulka jubbaland oo anigan aan ka mid ahay bay ka socotaa mid aan dhihi karna ma ahan waa mid aan leeyahay qabiil deegaano isku haysta oo isku cayrsanaya macnaha daaqii carada yaraa oo ka baxay yaana laga dhamaysanayaa ujeedka midaasaan u arkay iyo ardaal kula daaranaysa oo xumaanka talisa oo macnaha meesha iyada in lagu diriro iska rabta oo sharta wax ka dhaxaysho oo qayrkaba dan uusan ugu jirin fasahaadka haddii hadduu nin bilaabana wuu iska ballaaranayaa haddaba meesha aan jooga waxaa ka qayb qaadanayo dad culamaa waa ii muuqdaan odayaal waa ii muuqdaan nabadoonno waa ii muuqdaan in hawshaas iyada go-aankooda ay ay ka tahay in ay ka dagaalamaan oo jawaab ay ka dhiibaan oo abaabulaya qoladooda sida kuwa ay u abaabuleen oo kale waayahay markaanu kasoo tagno dilka waxaad tiri waxaa jirtay in fariin la diray oo ah in daaqa uu dhammaanayo dadku xoolo dhaqatada ee gado kasoo jeedana lagu wargeliyey in deegaanka ay isaga qaxaan marka roobku hadba meel ayuu maraa haddii dhankiina gado uu soo maro idinku ma idiin qorshaysan tahay ama ma filaysaa in shacabka gobolka gado ee deegaanada gelila iyo diig dega in iyaguna aargoosi noocaas ay samayn karaan wallahi hadda way nala joogaan aad bayna ugu badan yihiin goobaha aan joogno maamulka iyaga wuxuu ugu baaqay arrinka isagaa ka wacyigeliyey nabad in arrinka isagaa dadka ay oola noolaadaan markaasi waan kulmiyey markay dhacdooyinkaas dhaceen culummadii baan kulmiyey haddii aan meesha guddoomiyaheedii aan ahay waxaan ku wargeliyey dhulka aniga odaga aan ka ahay inuu nabad yahay dadka nala degan oo birmageydadana aan la taabanin oo aan lagu ceegoobin berita waa la isu soo noqon doonaa oo soomaali fadhi kudiraday isu imaan doontaa nin walbow maxaad geysatay baa la dhihi doonaa inaanan ceegoobin arrinkaa asagaana way iga ballan qaadeen dadka birmageyadahoo nala joogto arrinkaa asagaa inaynan taabanin ay u roonaadaan daaqa biyaha wax walba ay la cunaan middaa iyada culummadii iyo odayaashii wax kaskii waan isla qaadanay gudoomiye marka wa- gudoomiye inagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee waraysiga waxaad moodaa dilalka iyo aalooyinka qabiil in ay yihiin kuwo hal dhinac ka raran marka la eego sida wax u dhacayaan marka ugu dambeyn adigoo deegaanka guddoomiyihii ka ah ma had- ma la filayaa ma filan kartaa in mar kale dhibaato caynkaasi oo kale ah ay dhacaan haddii ay dhacaan maxaase kaga hortegaysaan
haddeertaan bayba taagan tahay oo xal aan u heli laanahay oo micnaha ilaa iyo ilaa iyo gelada hoose een, gurmadyo ka yimid baa haddaba ila joogo oo aan leenahay shar ma fiicne wadahadal ba- fiican dhib ka dhacay oo meesha ka dhacay wixii geystay ha- sidii loo qaban lahaa oo dambiilayaasha aan samayno midaas iyadaana welina laygama akhrisan way taagan tahay Een, kolay aniga oday baan ahay waxa un aan ku baaqayaa nabad baan ku baaqayaa in la wada noolaado oo daaqa la wada daaqaan ku baaqayaa in nabadda wixii wax kasta ay ka qayb qaataan baan ku baaqayaa inkastoo inkasta oo ah, ruux kasta oo waxgaradana intaa iyadaa inuu qaataan ugu baaqaya ugu dambayntii adigoo guddoomiyihii deegaankaasi ah baaq nabadeedna jeediyey dhacdadan haddii ay soo laabato maxaa marka kula gudboon oo aad shacabkaagii si aad u badbaadiso aad u samayso
Een, taas haddii ay soo noqoto soo noqoto haddee nin oday ah haddii nabad ka taliyo ka taliyo oo dhinaca kale uu nabad u waayo ka soo socota uu waayo wax wax ka akhrisanayaba ma lahan in laga tillaabsaday ay noqonaysaa haddee markaa xalba ooma heli karo inay iga tillaabsadaan hadday maqarka u saaran tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay wax- kaasi waxau ahaa guddoomiyaha deegaanka gariley oo barnaamijka xog waran iigu warramay